wiil uu dhalay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee cuucid ee somalilan faysal cali waraabe ayaa ku dhintay dalka suuriya oo uu sannadihii ugu dambeeyey isaga iyo xaaskiisuba ay ku sugnaayeen sida uu faysal u sheegay v o eda wiilkan ayaa la sheegay in lagu dilay duqayn cirka ah injineer faysal cali waraabe ayaa weriyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye uga waramay sida warku uu ku soo gaaray iyo weliba shakhsiyaddii xuseen oo uu isagu dhalay waxaanu waraysigaasi u dhacay sida tan
injineer faysal cali waraabe gudoomiye marka hore waa kaa tacsiyeynaynaa geerida xuseen wiilkaagii waxaanu leenahay samriye iimaan isagana allahu naxariisto goormeedii soo gaadhay warka geeridiisu wuxuu warkana soo gaadhay shalayto subax ayaa marka horeysay hooyadii ay gabadhiisa u soo dirtay magaalasa kelib whatsappka kusoo duubtay halkaasoo ku cadaysay inuu ilaahu naxariistay sagaal iyo labaatankii bishii hore disembar inuu geeriyooday wax faahfaahina oo sida geeridiis u dhacday iyo halka ay ka dhacday ilaa hadda ma hayno fa laakiin waxaanu binaahun in uu ka soo baxay riqa oo aada u khataraheed haddana meel nabadgelyaah uu joogay markaa koley diyaaradun bay noqonaysaa bay la tahay meesha dagaalkama socdeen xuseen allahu naxariistee qof nooceeya bu ahaa wuxuu ahaa nin aada iyo aada magaranasay oo shaadira maskax badan very intelligent dadka ah baa lagu qiyaaso ahaa wax organize galaya koo yar anuu in yar badaa in badan lama joogi jirin markuu dhashayba intaa waxaan kusoo maqnaa xaggan baan kusoo maqnaa arrimahan siyaasadaan ku jiray laakiin markaan fasaxa utago aan soo yar soo eegaan arki jiray markii dambena wuxuu noqday assistant imam waxay igu dareen marka aan aan ku noqday finland two thousand elevenki baan filayaa masaajid aan tegay lagu tukanayo oo ninka magaranasay salaada aqiimiya wuu iga sii jeedayo oo markii uu igu soo jeesaday uu noqday xuseen ayaan yaababa goortuu gaadhayba inuu noqdo assistant imaam marka markuu naga tegana waxaanu helnay ka helnay qolkiisii lacagtiisa oo show wuxuu u diran jiray kutub diinta islaamka ka sheekeynaysa ayuu wixiis o dhan siidan jiray marka wuxuu ahaa sin diinta aada iyo aad markii dambe xaggiisa ugu jeedsaday buu ahaa farxaan buu ahaa adi farxaan hooydii xuseen xariir bay odhan jirtay anigu waxaa bixiyay sayid xuseen markaa wuxuu ahaa nin bulsho ahaa nin bulsho ahaa ilahay naxariista ha siiye waxaanan filayaa wax xageysu meesha xubo magaranaysa ay diimeed icistan iyo waxaan way ugu dhalatay meesha uu ka horeeyey wuxuu ka shaqayn jiray isagoo markaa hore xagga samafalka ayuu ahaa ayuu dad gruubkaasu ku jiray samafalka qaybiya kaloo meesha wax ka dhacana caawiya ayuu ahaa markaa dambana laba carura ugu dhashay xaaskooda markaa kaxaysday de ilaahay waxaan ka baryay subxana watacaala inuu ilaha janay geliyo oo niyadiisa u qaado dadkiina soo tacsiyeeyena iyo kuwa aan weli aanu ka qaban telefoonadana telefoonada waan iska xiday waxaa le waa mahadsantihiin siduu ku tegay halkaa saad sheegtay finland buu ku dhashay uu ku noolaa goormu isagii xaaskiisu halkaa tegay laba kun iyo saddex iyo tobankii bay tegeen markii hore halkan buu yimi ko islaba qabo qabo meesha layidhaahaa yeman ayaa loo diiday dayaaradii layihi baasaboorkaaga dhacaya halkan baanu u yimi baasaboorkaanu ka qaadnay waxaan kasoo qabanay ko baasaboor doonaya garoowe waase inta garoowe tagtid baasaboor soomaalida qaadatid waxaad tagtaa etoobiya etoobiya markaa safaaradii ka dalbo baasaboor waxaan kusoo qabnay laascaanood halkama muddo ku xidhnaa kabacdi markii aan soo dayanayna waxaan ku celinay finland finland waanu sheegna waxaan nidhi ninkaas waa lasitaa u baxayaa haka noo haya oo ha fajeedidina magaranaysaa baasaboorka nama yeelin waxaanu dambi nagama gelin way u siiyeen guri buu galay saddex bilood ka bacdi ayuu haddana baxsaday isagii xaaskiisiiba guriga hooyadii warqad u dhigay ama marka halkan baan jooge leeyahayo nabadgeliyo waan tegey turkigan hadda aan ku beeganahay halkaas ka galay imsadiibuu dhashay xuseen kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii ayuu dhashay ilaah naxariis ahaa marka ilaa saddex iyo labaatan afar labaatan jir buu ahaa insha allah meelahaasu ahaa idinka xidhiirkiinu siduu ahaa anigu xidhiir maanu lahayn infact aniga kule yaraantiisiina maan kasoo maqnaa mar maraan u taga moojaane hooyadu xidhiir joogtaa lalahaa aad iyo aad isku jeclaayeen marka wuxuu ahaa markaa aniguna kolba waa salaami jiray markuu igu salaam baan odhan jiray markuu la soo hadlay hooyadii ambay war u diriso iminka waxaad sheegtay laba caruur uu ka tegay allahu naxariistay xaaskii qorshuhu muxuu yahay tusaalaano kale iyagoo kale in la soo celiyo iyo iyo iyo iyo ku talagalka doorta isagaba marka waxa filim inuu soo baxo oo doorkan meesha uu arkay inuu khataraheedu khalad u tegay marka xaggeenu usoo jeeday afar iyo labaatanka bishii hooyadii la hadlay iyo walaaladii la hadlay walahi ilaahay maadu hooyaadu ilaahay naga soo nabadgeliyey waa shan cisho ka hor intaanu dhiman dhimanaa afar cisho ka horaa shan iyo labaatanka sagaal iyo labaatanku dhintay marka hadday markaan iyadana haddayso waxaan filinay inay turkiya meelaha ka soo hadlaan dee ilaah kasoo nabadgeliyo wili khatarta way ku jiraan marka dee meel nabada kasoo hadlaan ma wixii gacana waanwaanuna ka ribood garanay horena uga ribood garanay safiirka finlanda jooga tarkishka waxaan jecelnahay inaan isnaan la xidhiidhno oo isku gacan usoo siin lahaa faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucid ee somalilan oo u waramayey wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye faysal waxa uu ka hadlayey wiil uu dhalay oo lagu magacaabo xuseen oo lagu dilay waddanka suuriya